bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa kulan kula qaatay magaalada baydhabo odayaasha iyo weliba culamoodiinka reer koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa salaada jimcaha kadib dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga intuu socdo shirka dib u heshiisiinta tani ku-xigeenkii ciidanka danab ayaa aruurnimadiisa ka weerar ay ku qaadeen degmada galcad ku dhintay kadib markii dagaal xooggan oo ka dhacay degmadaasi qaar ka tirsan saraakiisha iyo weliba madaxdii wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa tegay deegaanka degmada qansax dheere ee gobolkaasi baaya akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay hunub dhisaanad inay u dirtay dalkaasi gureyna
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas oo qodobadani wararka ah ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo maalmahanba ku sugnaa magaalada baydhabo xarunta gobolka baay islamarkaana uu joogo daafurkii shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa maantaoo jimcaha qasriga uu ka degan yahay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay kulan kula qaatay culamaudiinka ee waxgaradka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kala hadlay culamaudiinka ee weliba waxgaradka degmada baydhabo sidii loo dardargelin lahaa howlaha shirka dib u heshiisiin islamarkaana culamaudiinka door ay ka qaadan lahaayeen dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolada dalka gaar ahaan kuwa laga bilaabi doono koonfur galbeed culamaudiinka la kulmay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankooda sheegay inay taabagelin doonaan heshiiskaasi waxay kasoo baxay islamarkaana dhinacooda kale ay diyaar u yihiin dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab
federaalka soomaaliya sheekh xasan xasan sheekh maxamuud annagoo magacii culimmada oo maaragtay aan sheekha kula kulannay oo noo sheegay maaragtay in yani kala shaqayno maaragtay islaaxa dhulkan khilaafka ka jiro in yani islaaxaas maaragtay in aan kala shaqayno madaxweynaha wuxuu noo sheegay yani in dalkan cadow uu ku soo duulay uu leeyahay cadowgaas sidii laisaga dhicin lahaa annagana aan sheegnay in aan ku garab taagannahay haddii ay isu soo dhiibaan oo dadkooda isu soo dhiibaan in la ammaangelinhayo in yacni maaragtay lamaamuushaya intii ka soo goosatayba saas oo kale la sameeyey intaasna inay yimaadaan waa uga baaqaynaa intii imaan weydo ama khaasatan ajaanibta ku jirto waxaan leenahay ilaahay cadowgiisa waayo waa ummaddan way dhammeeyeen in madaxweyneha waxaan ku garab taagannahay intaas la ciribtiro alxamdulilah kulankaas aan qaadanay wax oo wax ku-ool ah ayaan maaragtay ku wada hadalnay arrin muhiim ah ayaan ku wada hadalnay waa kulan aad iyo aad u fiicnaa waa kulan ahaa kulan miro dhal leh kulankaasi ayaa maaragtay waxaan ku wada hadalnay ay ka mid ahayd in maaragtay islaaxgii ama dib u heshiisiintii oo u joogay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in maaragtay aan kaalin weyn ka qaadano oo aan maaragtay dib u heshiisiinta kaalin weyn aan ka qaadano midda kale waxaan ku wada hadalnay in qolada khawaarijta ah annaga kaalintaan aan ka qaadano ka culamo ahaan wacyigelintii iyo waxsheegitaankii iyo isu naseexantii iyo maaragtay qoladii oo soo laan weydana in lala dagaalamo weliba meel layska saaro waxyaalaha aan ka wada hadalnay bay ka mid ahayd maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo suurtogeliyo annagana diyaar ayaan u nahay sida madaxweynaha uu nagu soo dhoweey nagu casuumay oo maaragtay noo sheegay waan la qaadanay isla meel baan dhignay insha allahu tacaala waxaan rajaynana inuu ilaahay suurtogeliyo
waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya imaatankiisa magaalada baydhabo ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya waxaan ugu mahad celinaynaa dadaalada iyo juhdiga uu ku bixinayo dib u heshiisiinta reer koonfur galbeed oo midaysan oo diyaar u ah inay la dagaasho ana iska cirab tirto khawaarijta sidoo kale waxaan soo dhoweynaynaa wejiga labaad ee howlgalka khabaariidta ee koonfur galbeed soomaaliya waxaan u garab taaganaha haddaan ah culimmada soomaaliyeed khaasatan
waase waxaynu culimaa diinka magaalada baydhabo oo maanta kulan uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa boqolaal qofood maanta kula dukaday sagaalaadii jimcaha magaalada baydhabo ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo inay door ay ka qaataan sidii shirkan uu mira dhalin islamarkaana ayaa iyagu ay dhinacooda kaalintooda ka qaataan sugidda amniga gobolka baay weliba guud ahaan deegaanada ah koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka oo shacabka la hadlaya ayaa yidhi
runtii amniga istiqraarka dilin hal nolol raaxadha ma helo walamnu aynu lxayaat amniga nololo naftiya bab amniga haddii amni lagu hayo nolol raaxad mal helo horumar mal helo mal kacbadow mal shaqaysadow dii mal bardow caqiid amnigaas ilaahay bindii koro unin dadaala lanigu baahi amniga haddii maaragtay koow qeyb may saaranta amniga dowladda mas-uuliyiinka saaranta qiimni shacabka saaranta amniga haddana mas-uuliyad caan bay waay dhammaanteynana wada saaranta dowladda cadaalad iyo inay shacabka kalsooni siida ya laygu baahan yahay shacabka maydaygu baahan yahay niidsama in isdowladnimadiis iyo nidaamshayka ilaadsama laygu baahan yahay xaqiiqadii dadaal badan arlanka jarar maalamo wabdin magaalada baydhabo may ka sugnaa madaxdii qaranka marka hor anii wafta oo xildhibaano badan ha kooyno markii dambeena maynoo daba kuhay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya usuulka ilaa xakamiila roog ujeedadiisan roogana ma egta ini oo deegaanada koonfur galbeed oo magaalada xarunta hatala ka shaqeeya baydhabo egta ini amni iyo istiqraar inay ku jiraan ini khilaaf liinka abuuro ini dowladnimadii anduuna ini maaragtay niidwanaaga iskala noolaba eedo shuruucooda indirsan dalkana la ilaaliyo yani dowladnimada nidaamlaka ilaaliyaa leeto yani waxyaalihii maalmoogeetala hadhaafi masuuliyatala hadhaafi la arag oo kale yaa idin ku argagaxi ummadda soomaaliyeed geeka roog ani marlamaad dad shacab eh dad walaali hele iyo dhiijo isku deediyaan cadowkas ummadaba baabi'iyo oo aragtay ummadda soomaaliyeed baabi'intaa gandaraas walhaqaadigna oo fakir shisheeye hambaarsan madiila ku reer argagixisada eh ani shacab kale soomaaliyeed dhiig isku deediyaan runtii eed iyo eedaa dowladda hanku horjeedta waliba ogaa dhammaanteen inu odhantaas raalun ku hayo marka haddii oo la araga waxyaalo oo sheena kula arrimahoos waliba liin baahaya si deganaan eh aqle eh ani liinku gudub madaxweynaha ilaa waktigaas maynii la rooge adoo marka hore ogaayteen lama bilood saddex bilood barnaamijkaas wadaay ini noo galan siiyo arrimo dib u heshiisiinta iyo dowlad dhiska iyo amniga ani arday ee ogdiin gobolada kale walaha ku socda ogdiin ani gobolkan mas isteedkan koonfur galbeed nagada meel deganaansho koowga ah isqoreynta koowga ah lama ka eg usreyn dadaha bilaawna lambar lama dhigaada noo lanin ku baahanyi marka arrimoogaas bay ka suurtagalaas oo na muwaafaqe hel haddiina muwaafaqan helna maalmo suxur ay kornaan dad jirana ma nagadaanaan nolol iyo xayaato wanaagsan oo raaxadhena ma helaanaan marka waliba laniinku baahanyaa walkasta oo dhibaatasheenaw daliig ku-xigeenka ciidanka danab ayaa saaka aroornimadii waxa uu ku dhintay dagaal lahi dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen degmada galcad ee gobolka galgaduud sida warkan ugu faahfaahinay waryaheena wakardayax
al-shabaab ayaa aroornimadii hore ee saaka oo jimco ah waxa ay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen degmada galcad ee gobolka galgaduud oo maalmo ka hor ka baxday gacanta al-shabaab oo ay muddo ka badan toban sano maamulayeen weerarka qaraxyada ayaa waxaa lala beegsaday saldhig ciidamada kumaandooska ee danab ee xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada galcad ee gobolka galgaduud waxaana weerarka kadib xigay dagaal xoogan oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay wararku sheegayaan khasaarooyin isugu jira dhimashiya dhaawac ayaa ka dhashay weerarkii ka dhacay degmada galcad waxaana dadka ku geeriyooday ka mid a allaha u naxariistay xasan maxamed cusmaan xasan tuure oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka kumaandooska ee danab kaasoo hogaaminayay howlgallo badan oo ka dhacay gobolada hiiraan galgaduud iyo qaybo ka mida shabeellaha dhexe ay ka taliyaan oo ka sifeeyo oo horey uga soo sifeeyey wuxuu uga duwan yahay howlgallada hadda socdo ummadda soomaaliyeed waxay gaartay qofka biniaadanka markuu caaradiis markuu caaroodo caaradu waxay gaartaa heer uusan iskontarooli karin oo xanaaq uu ka tambadin waxaa nasiib wanaaga in ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugeen na ay garteen in nimankan ay yihiin argagixiso dhibaato ku hayso na ay iska dulqaadaan howlgalladan waxay uga duwan yihin howlgalladii horeeto ciidanka xoogdalka soomaaliyeed mar walba howlgalka uu sameynayo dad badan oo deegaanka ah oo garabsiya way jiri jireen laakiin hadda kii hore wuxuu uga duwan yahay bulshadii dhamme ayaa waxay u kacday inay iska xorayaan nimankan taliska ciidanka xoogga dalka iyo maamulka galmudug wax war ah weli kama soo saarin weerarkii qaraxyada ku bilowday ee shabaabku saaka ay ku qaadeen degmada galcad ee gobolka galgaduud maalmo ka hor ayay ahayd markii al-shabaab lagala wareegay deegaanka misegawaah iyo sidoo kale degmada qadiimiga ah ee ceeldheer oo dhacda gobolka galgaduud al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda xagga internetka waxa ay ku sheegteen inay la wareegeen xerada ciidanka iyagoo sidoo kale sheegay inay khasaaro xoogan gaarsiiyeen ciidankii goobta ku sugnaa oo gorgor iyo danab isugu jiray abukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
saraakiil iyo wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa booqday deegaanka degmada ah goobguduud kadib markii halkaasi dagaal ay ka dhaceen maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed iyo saraakiil ciidan ayaa gaaray deegaanka goobgaduuda oo ay dhowaan ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed oo isku dhinaca iyo maleeshiyaadka al-shabaab waxaana deegaanka goobgaduud wasiirka cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed iyo ciidamada uu hogaaminayo kusoo dhoweeyey guutada lixdanaad ee ciidanka xooga dalka wasiirka iyo saraakiisha ciidan oo dhiirigelinaya ciidamada jooga deegaanka goobgaduud ayaa ciidanka ku wareejiyey saanad raashiina iyo xoola nool taliyaha guutada sideedaad qaybta lixdanaad maxamed dheere ayaa ugu horeyn hadlay isagoona beeniyey warar ay baahiyeen warbaahinta qaarkood unoorkuugnamaydaraa meedishalay kabaarintii haweerare oo goofkoodu guureye oo la kala dagaalamay waana laku dugdi haddana meeli ka sugugna haddana haan yaro goboleedan haskaga kuuso haay meelo dhanba soomaaliya walaa ku saari hanti yaro meelo kala dhuumada haytan haddana meeli suganle kudabaseeda haddii ilaahay edma yaana boogdeen marka kolley maydaraashe arlaadana nabadaaliin roog walama kaa laabsan baarbugaadada arlaadusku badanta shalay idaada oo dhiigay halay maylaraas goobguud oo kawaarinti liwareegeen le idaado baanta sheegayaan ku dhaafeen iyoona saasa kula dardaarme walii kale yaro ku faa'iidaysaday ka darsaday ciidamada inta deganaayeen mase meelkasta deganaayeen mase walaagoo guudsiye dadba kutarsameeyeen agosaytuuna oo maylaraay meeli linka talagalay oo furunti linkatagda ururkii ka tarsanaayeen hurunti ka tarsanaayeen kumogon oo meelola linka talagalneena difaacaan roogaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed mudane xasan cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciidamada ayna taageeri doonaan taliyaha guutada iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka baay iyo dhammaan saraakiisha iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii geeg waliha booqnay deegaanka goobgaduud oo shalay qolada nabaddiidka khawaarijiinta haskadeeng iyo haweerara safaylananana isku caabiyi miidadjoona meelo deedsanyi ilaa iyo dad amiire iyo dad ajaanib ee la sheega in meelo miidjo kaga hadla runaantii wali ciidanka faraxsanaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibkii islahay gududi ununa wali dhiirigeliyaan ciidankii waajibshay gududi una geekan koyno neefteedo gaale anuunan sheegno wali salaan guud unkuwada madaxweynaha dowladda koonfur galbeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka weeraradan ayaa noqonaya kuwo kusii baahaya guud ahaan soomaaliya waxayna dowladda soomaaliya horey u sheegtay inay soomaaliya ka ciribtirayso maleeshiyaadka al-shabaab maxamed cabdiraxmaan xasan warbaahinta dalsan muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana warkii habeennimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa caawa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel